dadka aan walaalaha nahay ee soomaaliya taariikh ayay sameeyeen waxay tusaale fiican u dhigeen dalalka colaaduhu ka jiraan iyo kuwa ka soo baxaya waxaan halkan ka caddaynayaa in dowladda etoobiya ay sii wadayso barbar istaagidda dadaalka ay soomaaliya ku doonayso inay xasillooni ku hesho doorashada aad ku guulaysateen waa mid afrika iyo gobolkaba aad sharaf ugu soo hoyseen waana idinku qanacsan yihiin